bsmi illaahi الرaxmaani الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wslى اllah wslm clىa nabiyina mxamadi wclى aalihi وaصxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu abu dawuuda sulaymaan bnu lashcas asijistaaniyu raximah اllahu tacaala baabun fii akli xasharaati اlأrd kitaabu lacima ayaan soo haynay waxa uu yidhi alimaam abu dawuud baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fii akli xasharaati اlardi fii xukmi akli xasharaati اlardi dhulka cayayaanka ku dul socdaa cunistiisa xukunkiisa caddayntiisiibuu u baabi'ahay ayb qaala alimaamu abu daawuuda raximah اllahu tacaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil wa huwa abu salamata tabudakiyu qaala xadaanaa haalibu bnu xajra wa huwa atamiimiyu alcambariyu majhuulun akhraja xadiidahu abu daawuud qaala xadaanii milqaamu bnu talib milqaamu bnu talib huwa mastuurun akhraja xadiidahu abu daawuud wاnnasaa'iyu waa majhuululxaal midkanne ayb can abiihi aabbihi marka waxaa layidhaha atalibu bnu haclaba صaxaabiyun akhraja xadiidahu abu daawuud wاnnasaa'iyu qaala saxibtu الnabiya salى اllahu عalayh waalih wasalama nebiga ayaan la saaxiibay falam asmac ma aanan maqlin lixasharati اlardi dhulka cayayaankiisa taxriiman uma aanan maqlin xarimitaan oo yacni muusan xarimin ayb xadiidkan marka waxaa ku jiro ninka khaalib ibnu xajra oo majhuul ah iyo milqaamu bnu talib oo isaguna mastuur ah sidaasaana marka xadiidka isnaadkiisa uu daciif ku yahay ayb khaaabi iyo bayhaqina waxay yidhaahdeen iyo kayrkoodba hada laa yadullu cala alibaaxati lijawaasi an yakuuna qad samicahu hayruhu dalaalada hadalkanna kama muuqato ibaaxo maxaa yeelay waxaa laga yaabaa in hayrkiis uu maqlay taxriim inuu maqlay hayrkiis ayaa dhici karta ayb qaala xadaanaa ibraahimu bnu khaalid alkalbiyu abu hawr qال xdثna سacيid بن maنصuur qال xadثna cabdالعaزيiز بن محamed whuو الdaraawardiyu can ciisa bni numaylةa can أbiihi qaala kuntu cinda bni cmar ibni cumar agtiisaan ahaa fasuئila can akli الqunfud waxaa la su'aalay kashiitada cunisteeda alqunfud waa kashiitada baashan marka qadxaha faraha badan leh fatalaa wuxuu akhriyey qul laa ajidu fii maa uuxiya ilaya muxaramaa qul waxaa tidhaahdaa laa ajidu ma helaya aniga fii maa kii dhexdiis uuxiya la waxyooday ilaya aniga la ii waxyooday muxaraman ma helaayo ku la xarrimay ilaa an yakuuna meytatan ilaa an yakuuna daalika shayu meytatan waxaasi inay bakhti yihiin maahna ilaa aakhirihi aayaddan ayb marka aayaddan deliilsigeeda oo loo deliishado xasharaadka iyo wixii aayaddan ay tilmaantay waxaan ahayn in loo deliishado oo laga qaato ibaaxo aayaddan ancaam ku jirta intii ka soo hartay in ibaaxo loo qaato oo hilibkooda in la cuni karo in loo qaato laba shay bay u baahan tahay shayga koowaad waxay tahay waa inuunan nebiga sala allahu calayh waali wasalama wax inta aan aayaddan sheegtay wax ka baxsan taxriimkooda inuusa caddaynin kow oo haddii aayadda inta ka baxsan shay ka baxsan uu nebigu taxriimkiisa caddeeyo taxriimka nebigaa marka waxaa weeyaan lagu soconaya aayaddana intaan bay sheegtay nebigana waa sii caddeeyey wixii kaloo gadaal uu ka sheegay oo maalan waxaaba ka mid a aayaddan dugaaggii ma sheegin xadiid waxaa imaan doona nahaa rasuululahi sal alla ly salam can isibaac nebiga dugaaggiibuu reebay ama wuxuu reebay can kulli maa lahu naabun wax allaale wixii mici leh oo mici uu ku ugaarta leh ayuu reebay iyo sidoo kale shimbirihii ciddiyahooda ku ugaaranayey iyo aayaddan ma sheegin laakiin nebigaa taxriimkooda caddeeyey marka aayaddan qul laa ajidu qofka u deliishanaayo in aynan in laga qaadanayo wixii aayaddan lagu sheegay wixii ka baxsanba inay xalaal yihiin laba shay baa laga rabaa nas nebi shaygaas in nebiga uunan taxriimkiisu caddaynin waa laga rabaa ayb oo waxay yidhaahdaan altansiisu cala altaxriimi muqadamun calaa cumuumi اtaxliili wa cala alqiyaasi kaas unbaa laga rabaa sababta wuxuu yidhi taxriim la caddeeyo oo nebigu uu nasgareeyo uu caddeeyo waxaa laga hormarinayaa uu ka horeeyaa calaa cumuumi taxliil taxliil cumuum laga faa'iidaystay ama qiyaas lagu keenay waa laga horeeyaa naska nebiga ka horeynayo taxriimka uu caddeeyey yacnii halkan hadduu yaallo manduuq nebiga sala allahu calayh waali wasalam hadal uu nas ahaan u sheegay waxaan waa xaaraam yidhi iyo aayaddan mafhuumkeeda nebiga naska nebiga manduuqiisa ayaa la hormarinayaa oo manduuq iyo mafhuum hadday iscaaridaan manduuqaa horrey jiray ayb marka wuxuu leeyahay aayadda qul laa ajidu cid kastoo deliishato oo tiraahdo wixii aan aayaddan lagu sheegin waa xalaal waxaa lagu xujaynayaa waa xalaal waa sax laakiin waa haddii nebigu uusan caddaynin taxriimkiisa haddii nebigu caddeeyo taxriimkiisu aayadda waa la sii bayaaniyey baa la dhahayaa marka nebigan axkaam hor leh ayuu la yimid oo ku sii daray waa la nasakhayna maahan hadda ogownacam maxaa yeelay aayaddaani wixii ay ka tagtay baraa'a alasliya ayaa taxliilkeeda looga faa'iidaysan karaa ayb ee nebigu hadduu marka yidhaahdo kuwaasna waa la xarimay kanna waa la xarimay oo ku daro naskhi meeshii ma yaallo wax baraa'a alasliya laga soo raray oo taxriim la keenay unbaa meeshii oolaaya marka waxay yidhaahdaan altansiisu cala altaxriimi muqadamun calaa cumuumi اtaxliil ayb altansiisu cala ataxriim taxriim la caddeeyo muqadamun wuxuu ka horeeyaa oo ku laga hormarinayo waayo calaa cumuumi taxliil taxliil iska caam ah ayb wacala alqiyaasina waa laga hormarinayaa qiyaas iyo haddii tansiis oo taxriim iyo qiyaas hadday iscaaridaanna tansiiskaa ayaa horeynaya aayaddan waxaa marka aad u qabsada maalikiyada oo iyagu waxyaabo fara badan iska bannaysto oy ka mid tahay dugaagga cunistiisa iyo waa iska xalaalay leeyihiin aayaddaanana deliil noo aho qul laa ajidu fii maa uuxiya ilaya muxaraman calaa طaacimin yطcamuhu ilaa an yakuuna maytatan aw daman masfuuxan aw laxma khinziirin fainahu rijsun aw fisqan uhilla ligayr اllaah intaa ka baxay waxay leeyihin marka waa xalaal dugaagguna intaas aayaddu ma sheegin dhahay laakiin maxaa iyaga lagu radinayaa marka nebigaa dugaagga inuu xaaraan yahay caddeeyey wالtansiisu calى الtaxriimi muqadamu calىa cumuumi taxliil ayb calىa cumuumi الtaxliil ayb xasharaadka iyagu marka ma la cuni karaa mase lama cuni karo iyada marka waxay ku xidhan tahay xasharaadku haddii khabaa'ifta curfigii carabta iyo dabaa'icdii carabta hadday ku dartay min alkhabaa'if carabtii qur-aanku markuu soo degaayey fidradoodu ay toosnayd hadday u arkaayeen wax laga yaqyaqsoodo xaaraanuu noqonayaa oo wayuxillu lahum اطayibaati wayuxarimu calayhim اlkhabaa'if imaamu shaaficina khabaa'if wuxuu ku xadiday ama uu ku sheegay wixii carabtu ay qurunsato carabtii qur-aanku markuu soo degaayey iyaga lala khiaabay qur-aanka lagula khiaabay caadadoodana ay fidradooduna ay iska toosnayd ayb halkaas marka naskaas baa marka taxriimkeedu uu ku imaanayo walidaalika taxsiga iyo waxyaabahan marka yacnii quraanshada iyo waxyaabahaas cunistoodu marka min baabi taxriim cala alkhabaa'is ay xaaraan u yihiin lama nasgaraynin ummado dhan baa marka iska cuno waxaas laakiin dad fidradoodu nadiif tahay maahan waa dad waxay arkaan iska cuno ayb qaala alimaamu abu daawuuda ayb wuxuu yidhi marka ahy qunfudka ayaan weydiiyey aayaddan buu akhriyey qaala waxa uu yidhi qaala shaykhun cindahu oday agtiisa joogaa wuxuu yidhi samictu abaa hurayrata yaquul abuu hurayra oo dhahayaan maqlay dukira cinda الnabiyi salى اllahu calayh waali wasalam nebiga agtiisa ayaa lagu sheegay qunfudka faqaala waxa uu yidhi khabiiatun min alkhabaa'if hiya iyadu khabiiatun weeyaan mid xun oo min alkhabaa'ifi waxyaabaha qurunkaa ka mida xunxun faqaala ibnu cumar waxa uu yidhi in kaana qaala rasuulu اllaahi sala اllahu calayh waali wasalam haadaa haddii nebigu uu sidaa yidhi nebigu hadduu sidaa yidhi fahuwa kamaa qaala waa sidii nebiga uu yidhi maa lam nadri fahuwa kamaa qaala ayb waa wixii uu yidhi maa lam nadri waxaanan ogeyn annaga xadiidkan marka sanadkiisa jahaalaa ku jirta oo ciisa bnu numayla iyo aabbihii labadaba jahaalaa ku sugan ayb xadiidkan marka khaaabi iyo bayhaqina waa daciifiyeen binaan calaa daalika marka waxaa loo laabanayaa in qawaaciddaas aan sheegay hadday khabaa'ifta ka mid noqoto carabta agtooda ay waxyaabahan ay qurunsadaan ay ka mid tahay khalaas haddii kale oo aynan sidaa ahaynoo ay si ka duwan ay tahay nebigana aanu caddaynin taxriimkeeda waa xalaalay noqonayaan aayaddaanna aan lagu sheegin qul laa ajid baabu maa lam yudkar taxriimuhu baabu bayaani maa kii caddayntiisiibu u baab yahay lam yudkar aan la sheegin taxriimuhu taxriimkiisa aan la xusin wixii aan taxriimkooda la caddaynin oon la sheegin siday noqonayaan xugunkooda qaala xadaanaa moxamed bnu daawuuda bni sabiix qaala xadaanaa alfadl bnu dukayn wahuwa abu nucaym qaala xadaanaa muxamedu yacni bna shariikin almakiya can camri bni diinaari can abi shacثaa wahuwa jaabir bni zayd can ibni cabaasin qaal kaana ahlu اljaahiliyati jaahiliyadu waxay ahaayeen ya'kuluuna ashyaa'a inay waxyaabo cunaayeen wayatrukuuna ashyaa'a waxyaabana way ka tegaayeen taqaduran bay uga tegaayeen ka yaqyaqsoosho iyo ka ashashid fabacaثa allahu caza wajalla alla wuxuu soo diray nebiyahu nebigiisa salى اllahu calayh ali wasalama waanzala kitaabahu kitaabkiisii buu soo dejiyey wa axalla xalaalahu xalaashiisii buu xalaaleeyey wa xarama xaraamahu xaraamtiisii ayuu xarimay famaa axalla wuxuu alla xalaaleeyey fahuwa xalaalun weeyaan wamaa xarama wuxuu xarimayna fahuwa xaraamun weeyaan wamaa sakata canhu wixii uu ka aamusay ounan ka hadlin fahuwa cafwun waa cafis watalaa wuxuu akhriyey qul laa ajidu fii maa uuxiya ilaya muxaramaa ayb xadiidkan isnaadkiisu waa saxiix ibnu kaiir sida uu ku sheegay irshaad اlfaqiiha ayb a'imo badanna marka way wariyeen aayaddanna marka istidlaalkeedu waxaan sheegnay inuu ku xidhan yahay in nebigu uusan gadaasheeda caddaynin shay taxriimkiisa haddii shay uu caddeeyo nebiga taxriimkiisu aayaddan ma lagu caaridaayo naskaas nebiga sala allahu calayh waali wasalam haddii marka nas nebi aan la haynin oo wax taxriim taxriim nas wax taxriimiyaba haddaan la haynin laa manduuqan walaa mafhuuman nebigii yacnii uusan ka hadlin aayadda marka wixii ay ka tagtay waa xalaal naskaasuna marka wuxuu noqon karaa nas iska caama xataa oo wayuxillu lahum اطayibaati wayuxarimu calayhim alkhabaa'id wax ka imaanayo kale baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii akli اdabuci waraabihii cunistiisa caddayntiisii wuu u baab yahay addabucu waa waraabaha isagaa marka fasaa'il kale leh fasiila waaxidda waaye laakiin waa kala nooc nooc marka weerka iyo waxaan soomaalidu ay weerka dhahaan iyo kan waraabaha la yidhaahday kulli waa hal fasiilo dabucana la yidhahda ayb ayb marka weerkaas iyo waraabaha iyo kulligood waa isku hal fasiilo dabucaana carabiga lagu yidhaha dhammaantood ama weer ha noqdo ama midkan waraabaha ama dhurwaaga soomaalidu ay dhahaan ha noqdo waa dabuc ayb ama di'bu di'biga yeyda waaye iyada waraabo maaha ama isku fasiilana maaha yey iyo iyo waraab iyo waraabaha isku fasiila maaha ayb addi'bu waa yeyda ama uuleyda qolo walbaa siday dhahdaan ayb kaas isaga marka waraabo maahan di'biga dabuca marka waraabo la yidhaha weerka iyo waraabahan iyo midka haddii dhurwaal la yidhaha iyo haddii waraabo la yidhaha iyo hadduu weerka yahayba kulligood dabuc baa laysku wada yidhaahdaa ayb taa xugunkeeda caddayntiisiibu marka u baabyahay qaala alimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaanaa moxamed bnu cabdillaahi اlkhusaaciyu qaala xadaanaa jariir bnu xaasim can cabdillaahi bni cubaydin can cabdiraxmaan bni abi camaar can jaabir bni cabdillaahi qaala sa'altu rasuula اllahi sal l slam nebigaan su'aalay can اdabuci weerka ama waraabaha ayaan wax ka su'aalay faqaala waxa uu yidhi huwa saydun waa ugaar waa ugaar marka la ugaarto ayb wayujcalu fiihi waxaa la yeelaa isagana kabshun ayaa la yeelaa wan idaa saadahu hadduu ugaarto almuxrimu muxrimka ninka xajka xarman ama cumrada xarman hadduu ugaarto waraabaha haddii uu waraabihii ugaarto neef idaa ama wan ayuu beddelkeeda ayaa laga rabaa laba xugunba marka halkan waa lagu sheegay mar waxaa la yidhi huwa saydun waa ugaar ugaar macnaheedu marka waxaa weeyaan waa la ugaarsan karaa waay shaygana dheeldheel looma ugaarsado in la cuno waayo wax loo ugaarsado hunaa marka waxaa laga faa'iidaysanayaa inuu xalaal yahay ayb meesha kale labaad ee laga faa'iidaysanayaa waxay tahay mar haddii isaga nin muxrima hadduu dilo laga waajibiyey yacnii ugaarto haddii laga waajibiyey beddel haddii laga waajibiyey dee maahan marka sidii dugaagga kaleoo kale inuusan la mid ahayn baa ka cad shabeelka iyo libaaxa iyo waa layska dili karaa xilligii xaram meel allaala meeshaad doontaba haddaa ku jirto laakiin kan haddii la ugaartay oo bismi sayd lagu dilay qofkii dilay maadaama beddel laga rabo haadaa yadullu calaa jawaasi saydihi in la ugaaran karo hadduusan qofka muxrim ahayn yay tusaysaa iyadana ayb marka culimmadana way isku khilaafeenoo bacdi ahlilcilmi waxay yidhaahdeen waa waa sabc waa dugaag nahaa rasuulu llahi sal ll slam can isibaaci nebigu dugaagga ayuu reebay ama can kulli dii naabin min asibaac nebigu wuxuu reebay mid kastoo mici ku ugaarto waraabuhuna micibuu ku ugaartaa bay dhaheen laakiin culimmada kale bannaynaysa iyaguna waxay leeyihiin cumuumkaas waa la soo khasisayoo xadiidkan baa soo khasisay isaga waraabaha marka waa laga reebayoo kanaan u haynaa bay yidhaahdeen cumuumka marka aad deliishanaysaan waxaad deliishanaysaan waa caam annaka waxaan deliishanayna waxay leeyihiin waa khaas oo si gaarabaa marka wuxuu ugu saabsan yahay xadiidkan waraabihii buu magac dhabay waa khaas marka caam iyo khaas markay iscaaridaanna caamka yacnii naska khaaskaa la hormariyaa ayb sidaasay yidhaahdeen a'immadana marka waa u badan yihiin taxliilkiisa ibnu abi shayba wuxuu wariyey saxaabo badan ayb ibnu cumar baa waxaa la weyddiiyey oo layidhi inna sacdan ya'kulu dibaac sacd ibnu abi waqaas wuxuu cunaa waraabaha la yidhi ayb falam yunkir daalika ibnu cumar ma inkirin waa laba saxaabi marka cabdullaahi ibnu zayd isagana wuxuu wariyey sa'altu abaa hurayrata ayaan su'aalay buu yidhi cani dabuc faqaala nacjatun min alhanam waa nayl idaha ku jirtoo kale waa yidhi sida naysha loo cuno yaa isagana loo cuni karaa buu yidhi abuu hurayrana jaabir isaguna sidoo kale wuxuu yidhi ladabucun axabbu ilaya min kabshin waraabahan aniga ka jecelahay yidhi wanka ayb jaabirna sidaasaa laga hayaa isagana imaamu shaafici kitaabuulum waxa uu ku yidhi waluxuumu dibaaci tubaacu cindanaa bimakata bayna safaa walmarwa hilbaha waraabaha waxaan arkay buu yidhi iyadoo lagu gada safee marwo inta ka dhaxayso yaa lagu iibin jiray laa axfadu can axadi min asxaabina khilaafan fii ixlaalihaa dadkii anugu aan soo gaaray yidhi qof xalaalnimadeeda khilaaf ka keenay ma ogi buu yidhi imaamu shaafici kitaabulumka ayb waxaa kaluu yidhi marka wafii mas'alati bni abi camaar xadiidkan wey jaabiran uu su'aalay imaamu shaafici baa dhahaya su'aasha uu ibnu abi camaar uu jaabir su'aalay asaydun hiya qaala nacam uu su'aalay sidaa uu yidhi ayb fahaada daliilun calaa ana asayda aladii naha allahu tacaala almuxrima can qatlihi maa kaana yaxillu akluhu xadiidkan wuxuu tusayaa buu yidhi saydka alla uu ka xarimay muxrimku waa mid in la cuno ay bannaan tahay ee midaan la cuninba maba laga xarimin muxrimku waa iska dili karaa waa dugaag ile isaga weerar ku soo noqonayo markaas فhذا dليل على أن الصيد الذي نهى الله تعالى المحرم عن قتله ما كان يحل أكله من الصيد وإنهم إنما يقتلون الصيد ليأكلوه laa cabathan biqatlihi imaamu shaafici marka laga reebaayana sayd iyo ugaar hadilina laleeyahayna shay ay ugaaranayaan oy cunid u ugaaranayaan waayo maahane waxay ku dheeldheelayaan mays ma ahayn buu leeyahay qofku markuu wax ugaaranayo juhdigiisa bixinayo hilibuu raadinayaan ee nin iska kabdhood iska samaynayo kale maahan saasaa alimaamu shaafici kitaab ulumma uu ku sheegay waana madhab madhab اljumhuur marka ayb baabu الnahyi can akli الsibaac marka uu isku xijiyey alimaam abu daawuud ayb baabu nahyi iska reebiddii layska reebay caddaynteedii buu u baab yahay can akli الsibaaci dugaagga cunistiisa yani dugaagga in la cuno marka waraabaha laga reebo saasaa la dhahayaa marka maxaa yeele waraabihii isaga waxaa soo arooray nas buu leeyahay ayb qaala xadaثna الqacnabiyu can maliki can ibni شhihaabi can abi idriisin اlkhawlaaniy can abi haclabata اlkhushaniyi ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh ali waslm rasuulka nahaa can akli kuli dii naabin min الsibaac nahaa nebigu wuxuu reebay can akli kuli dii naabin mid kastoo mico u saaxiiba oo min asibaaci dugaaggii ka mida ayb ku kastoo mici u saaxiibo mina sibaaci dugaaggii ka mida macnaheedu marka waxay tahay mid kastoo mici ku ugaarto wa ayb micigana waa la yaqaanaa wixii mici wax ku dilo oo mici wax ku ugaaro oo dugaagoo dhan ayaa nebigu uu reebay cumuum baa marka meeshan ku jiro nahaa can akli kulli waa nasun fi lcumuum ayb asibaac laftirkeedana waxaa weeyaan waa ismu jinsi muxallaa bial ismu jinsi oo alla geliyey yufiid اlcumuum dalaalada marka naskan waa dalaalatu cumuumin naskii horena oo nebigu uu yidhi addabucu saydunna takhsiisaa ku cad waa calam ayb saas darteed marka takhsiiskii waa laga bixinaa kan marka yacni sida saxdaa mafhuumka saxiixa saasuu noqonayaa waana sidaas ayb qaala alimaamu abu daawuuda raximah اllahu tacaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa abu cawaanata can abi bishrin can maymuuna bni mihraan can ibni cabbaasin qaal nahaa rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wali wasalam can akli kulli dii naabin min الsibaaci wa can kulli dii mikhlabin min aطayri iyo mid kastoo ciddi u saaxiiba oo min aطayri shimbiraha ah mikhlab marka waa bani aadamka ciddidiisa meeshay u taagan tahay waxa shimbiraha ugu taagan ayb shimbirka marka ciddiyaha ku ugaarto qoobabka iyo ciddiyihiisa iyo ku qabta markuu wax ugaarayo ama uu wax dilaayo wuxuu wax ku dilaa marka ciddiyaha ayb gorgorka iyo kuwayaalkaasoo kalea ka mida ayb shimbirahana marka waa la reebay iyagana shimbirtu haddaanay wax ku dilin ciddiyaha aysan waxba ku dilin iyadu waa iska xalaal in la cuno qooleyda iyo waxyaabaha digaagga iyo kale iyaga waa iska xalaal laakiin kuwa yacnii wax lagu ugaaro oo jawaarixdana ka mid ah oo iyagu marka jawaarixdooda wax ku qaban karo ama wax ku dili karo kuwaas iyagu marka inaan la cunin baa naskan uu sheegay waana xadiidka xadiid saxiixa weeyaan labadaas ayuuna reebay shimbirahana qaybtaas dugaaggana marka kan micida ku ugaarto libaaxii iyo shabeelkii iyo kuwayaalkaas qaala alimaamu abu daawuuda raximah اllahu tacaala xadaanaa moxamed bnu اlmusafa alximsiyu qaala xadaanaa moxamed bnu xarbin can الzubaydiyi can marwaana bni ru'bata الtaglibiy can marwaana bni ru'bata الtaglibiy can cabdiraxmaan bni abi cawfin can ilmiqdaami bni macdi kariba can rasuuli اllaahi salى اllahu عalayh ali wasalama qaal nebigu waxa uu yidhi alaa laa yaxilu alaa hoy laa yaxilu ma xalaal aha duu naabin mici kuu saaxiiba oo min asibaaci dugaaggii ka mid ah walalximaaru dameerkiina xalaal maaha alahliyu dameerka marka dabjoogga ah oo dadka la jooga kaana xalaal maaha walalluqatatu baadidana xalaal maahanoo min maali mucaahadin gaal heshiis la siiyey oo mucaahada maalkiisa in la gurubsa in layska qaato iyadoon la yaboohinin taana xalaal maahan ilaa an yastakhniya canhaa inuu iska tuuraya maahan uu ka maarmaayo ilaa an yastakhniya inuu ka deeqtoomayo canhaa shayga luqadadaa xaggeeda maahane wax taafih ahoo isaguba uu iska soo tuuray ama oo aanu tabaynin dhib male iyada in la naadiyaa qasab maahantaa wa ayumaa rajulin ninkii ahoo daafa qowman qole u soo martiyo falam yaqruuhu aynan soorin fa inna lahu wuxuu leeyahay an yucqibahum inuu ka daba tago bimidli qiraahu wixii martisoorkiisa oo kale ah inuu ugaga daba tago oo intuu ka daba taga ka qaato ayaa u bannaan waa mas'alatu dafar waana soo marnay mas'aladan laftirkeeda ayb ayb ilaa an yastaqniya canhaa inuu ka deeqtoomo maahan marka xadiidka macalushaahidkiisa waxaa weeyaan alaa laa yaxilu duu naabin min asibaac mid yacnii mici u saaxiiboo dugaaggii ka mida xalaal maahan intaas weeyaan marka amaa qidcooyinka kale dameerka iyo tan ku saabsan baab gaara u keeni doonaa luqadadana waa soo marnay hadda ka hor martida waxa ku saabsanna waa soo marnay ayb xadiidka marka xadiid saxiixa weeyaanu marwaanu bnu ru'bat ataqlibiy in kastoo nooc jahaala ah ay ku sugan tahay haddana mutaabacuu leeyahay oo waa la mutaabaceeyey ayb yucqibuhum bimili qiraahuna yucqibuhum ou kaga daba tegaayo bimili qiraahu martisoorkiisoo kale wax ah inuu uga daba tago oo ka qaato waa u bannaan wey qال الإmام أbو dاود رحimه الله تaعالى xadثna محمد بن بشhاaر عن بن أbي عadي عن بن أbي caروبة عن علي بن الحكم عن maymuن بن مهrان عن سacيiد بن جuبayر عن بن عabاس qاaل نahاa رasuuل الlahi صلى الlه عليه ولي وسلم نbigu u reebay yومa khaybara maalintii khaybar can أkli kuli dii naabin min الصibاaع mid kastoo miciu saaxiiba dugaag kastoo ku kastoo miciu saaxiiba dugaagga ka mida cunistiisa ayuu reebay maalintii khaybar wa can kulli dii mikhlabin min aطayri iyo mid kastoo ciddi u saaxiibo shimbiraha ka mida ayb ayuu reebay waa soo marnay tan iyadana qaala alimaamu abu daawuuda raximah اllahu tacaala xadaثanaa camr bnu cuثmaan qaala xadaثanaa muxamed bnu xarbin qال xadaثnii abu سلمةa سulaymaan بن سulaymi can صاalح بn yaحyى بn الmiqdaam can jadihi الmiqdaami bni macdi kariba can khaalid bn الwaliid qaal غazowtu maca rasuuli الlahi sal اه slm nebigan la duulaan tegay khaybara marki khaybar nebiga maciisaan duulay khaybar faatat اlyahuudu yahuud baa timid fashakow way cawdeen oo waxay ku cawdeen sidan anna naasa dadkii qad asracuu waxay la degdegeen qad asracuu waxay ku degdegeen ilaa xadaa'irihim moorooyinkoodii yahuuddii marka nebigay u soo dacwoodeen waxay ka dacwoodeen anna naasa dadkii qad asracuu waxay ku degdegeen ilaa xadaa'irihim moorayaalkii meelihii xoolaha iyo dameeraha ay ku xahaysan jireenee moorada ahayd yay ku degdegeen dadkii faqaala rasuulu llahi sal ll slam nebigu waxau yidhi alaa laa taxilu amwaalu lmucaahadiin dadka lala heshiiyey maalkoodu xalaal noqon mayso ilaa bixaqihaa xaqeeda maahane waxaraamun calaykum korkiinna waxaa xaaraam ka ah xumuuru lahliyati dameeraha dabjoogga ah wa khayluhaa fardaheeda fardaha wa biqaaluhaa baqlaha wa kullu dii naabin mid kastoo micuu saaxiibo min asibaaci dugaaggi ah wkullu dii mikhlabin min aطayr xadiidkanna dacfi baa ku jiro abu salama sulaymaanu bnu sulaym ayaa ku jiro saalix bnu yaxya bni lmiqdaamkanna laftirkiisa yanii waba dacfi baa ku sugan oo ku jiro saa darteed marka xadiidkan ahlucilmiga way daciifiyeen sida imaam axmed imaam اlbukhaari nasaa'i bardiiji alimaam اlkhaaabi alxaafid اdaara quطniyu waaqidi bayhaqi kulli waa daciifiyeen marka a'immadaas oo dhan ayb nakaaraduna meeshay uga jirta waxaa weeyaan wakhaylu haadaas fardaha marka maalintaa khaybar nebigu fardaha waaba idmayba xadiidka saasaan soo marnay inuu idmay xadiidkii ahaa waxaa kaloo nakaarada ay uga jirtaa khaalid ibnuulwaliid ayaa wuxuu yidhi khazowtu maca rasuuli lah sal ll ly salama khaybara nebigan khaybar la duulay sida loo badan yahayoo ahlu siyarku ay sheegeenna isagu waxay yidhahdeen wuxuu soo islaamay maa bayna sulxi اlxudaybiya ilaa fatxi maka waa dhici kartaa marka khaybar inuu sannaddii toddobaaday ahayd inuu soo islaamay waa suurtagal laakiin ibnu xajar wuxuu yidhaahdaa a'immadii siirada iyo kuwii ansaabta waxay yaqaaneen dhammaantood waxay yidhaahdeen iyo taariikhda khaalid maalintii khaybar mounan soo islaamin kadib buu soo islaamay meelahana marka nakaara uga jir jirta xadiidka laakiin dugaagga jumladiisa de xadiidtii horen soo marnaa noogaga filan ayb qaala alimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaanaa axmed bnu xambal wmuxamed bn cabdilmelik alghazaal qaala xadaanaa cabdurazaaq can cumara bni zaydin الصancaaniy annahu samica aba zubayr can jaabir bni cabdillaahi ana اnabiya salى اllahu alayh ali wasalam nebiga nahaa can hamani اlhiri mukulaashii lacagteedii ayuu reebay qaala bnu cabdilmelik can akli اlhiri wa akli hamaniha mukulaasha cunisteeda iyo in la gato oo lacagtii laga helay la cuno labadaba waa reebay ayb xadiidkan marka wuxuu saxiix ku yahay bilafdi axmed bni xambal oo muxuu ahaa nahaa can hamani اlhiri bis lafdigaasaa marka uu saxiix ku yahay waana sanadkiisa dacfi baa ku jiro min xadiidi cumara bni zayd aلصancaani dacfi ku jiro cumar bnu zayd asancaanigan dartiis laakiin isaga marka xadiidka hore waa lagu mutaabaciye lafdigan laakiin can akli اlhiri lagu siyaadiye baan ku jirin ayb iyada laftirkeedana waxa uun marka dugaagay dhinac ka shabahdaayo micidaas ayay wax ku cuntaa ama ku ugaarataa baabun fii akli luxuumi اlxumuri اlahliyati dameerihii dabjoogga ahaa hilibkooda cunistiisa caddayntiisiiba u baabee cumar ku soo arooray dameeraha marka guryaha joogo dameerka laba waa dameer farow iyo dameer guryo joog ah kan guryo jooggaa laga hadlayaa amaa dameer farowga isagu waa ugaar waana la cuni karaa midkan laakiin guryaha joogo yaa hadda marka tarjamadan way ka hadlaysaa qال الإmام أbو dاwوd رحimه الله تaعالى xadثna إبراهيم بن الxسن المصيصي qال xadثna الxجاaج عن بن جurayج qال أخبرنيi cمر بن dيناr qال أخبرnيi رجل عن جاaبر بن cabداللaahi qاaل نahى رasuuل اللahi صلى الله عليه ولي وسلم nebigu wuxuu reebay can أn نأkla لحuuمa الxmر inaan cunno dameeraha hilbahooda وأmaranaa wuxuuna أmray an نأkula inaan cunno لحuuمa الkhayli fardaha hilbahooda qaala camrun faahbartu hada alhabara abashachaa xadiidkan waxaan u sheegay buu yidhi abushachaa jaabir ibnu zayd faqaala waxa uu yidhi qad kaana alxakamu alkhifaariyu saxaabiga alxakam alkhifaari wuxuu ahaa fiinaa dhexdeenna yaquulu haada inuu xadiidkan dhahayo waabaa dalika albaxru waabaa daalika kaagaasna waxaa diiday albaxru ibnu cabbaas ninkii yacni badda ahaayo cilmiga badnaa ibnu cabbaas isagu waa diidey wa abaa dalika albaxru yuriidu ibna cabbaas ibnu cabbaas buu marka u jeedaa yacnii marka wuxuu leeyahy ibnu cabbaas hilibkan dameeraha ilbahooda in la reebay ama ay xaaraan yihiin ibnu cabbaas baa diiday buu leeyahay baabka marka xadiidkiisa horta aan akhrino qال xadثna cbdاللahi بن أbي زiyاad qال xadثna cubayd اللahi عan إsrاaئيل عan maنsuuri عan cubaydi أbi الxaسن عan cabdالرaحmaan عan غاalب بn أbjar qaala أصaabatnaa sanaة marka xadiidkii hore hadda waa صaxiix bukhaari baa wariyey qaala أصaabatnaa sanaة abaar baana asiibtay sanadu waa abaar falam yakun fii maalii maalkayga shay-un waxba ma ahaanin udcimu shayga oo udcimu ahli aan ku quudiyo ilaa shay-un mooyaane shay oo min xumurin dameero ah qoyskaygii waxaan siiyoon ku quudiyaan waaye ilaa dameero yar maahan oo ii joogi waqad kaana rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam nebiguna wuxuu ahaa xarama inuu xarimay luxuuma alxumuri lahliyati dameeraha dabjoogga hilbahooda faataytu الnabiya salى اllahu alayh ali wasalam nebigan u imid faqultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow asaabatna asanatu abaar baana asiibtay oo nagu dhacday walam yakun fii maalii maalkaygana ma ahaanin dhexdiisa maa udcimu ahlii waxaan ehelkayga ku quudiyo ilaa simaanu xumurin dameero waaweyn oo cayilan maahan wainaka xaramta luxuuma alxumuri dameerihii hilbahoodii baad adna xarimtay alahliyati dabjoogga ahaa faqaala waxa uu yidhi acim ahlaka ehelkaaga quudi min samiini xumurika dameerahaaga kuwooda qaaliga cayilane waaweyn ehelkaaga siiyo ku quudi fa innamaa xaramtuhaa anugu waan xarimay min ajli jawaalli اlqaryati magaalada qaryada iyo meelaha dadka deggan yihiin saxarada taallo inay cunayaan darteed baan u xarimay min ajli jawaali اlqaryati qaryada saxarada taallo iyo digada iyo saalooyinka iyo saxarada qaryada iyo magaalooyinka ka agdhowdhow ayaan aniga u reebay yacni aljallaalata buu u jeedaa midda marka saxarada inay saxarada cunto darteed baan idinkaga reebay ee wax kale uma reebin xadiidkan alimaamu الnawowi sida ibnu xajar uu ka soo guuriyey wuxuu yidhi waama alxadiiثu اladii akhrajahu abu daawuud isnaaduhu ضaciifun xadiidkan buu sheegay isnaadkiisu waa aciif isnaaduhu ضaciifun wاlmatnu shaadun matnigiisana waa shaad mukhaalifun lilaxaadiiثi الصaxiixati axaadiidta صaxiixa ah ee lagu reebay hilbaha dameeraha in la cuno axaadiidta reebayso ayuu khilaafayaa marka waa shaad falictimaadu calayhaa waxa la cuskanaya marka waa axaadiidtaas saxiixa ah oo hilbaha dameeraha xarimayso waxaa kaluu yidhi waqad yuxmalu axaadiiu alatii fiiha alixlaal in saxat calaa annaha qabla taxriim axaadiidta tilmaamaysa dameeraha hilbahooda waa la cuni karaana waxaa lagu xambaari karaa buu yidhi qabla taxriim inay ahayd oo markii dambe la xarimay wakhtigii khaybar waa haddayba ansaxaan wey qaala abu daawuud cabduraxmaan haada huwa bnu macqil qaala abu daawuud rawaa shucbatu hada alxadiida shucba xadiidkan buu wariyey can cubaydin abilxasan can cabdiraxmaan bni macqil can cabdiraxmaan bni bishrin can naasin min musaynata أن سيد مسaynة أbjر أو بن أbjر سأل النبي صلى الله عليه وaليه وسلم saas u wariyey maqaaladan marka hadalkan bacd نسخ buu ku yaala qaaل xadaثna محمد بن سلaيمان qال xadaثna أbو نعaيم عن مسcر عن عubayd عن بن معقل عن رaجuلayn من مسaynة أxadهma عن الآخر uu ka warinayo cabdulaahi bnu camri bnu cuwaym wاlآakharu haalibu bnu اlأbjar qaala miscarun uraa haaliban yaan aniga laymala gelinaya alladii ata الnabiya salى اllahu عalيh ali wasalam ka nebiga u yimid inuu haalibka yahay bihada اlxadiid ayuu sheegay marka isnaadka xadiidkan marka iطiraab fara badan baa ku jiro ayb qaala xadaثna shl bnu bakaar qaala xadaثna whayb can ibni طaawuus can camri bni شhucayb can abihi can jaddihi qaal nahaa rasuulu اllahi salى اllahu عalيه ali waslm nebigu wuxuu reebay yowma khaybara maalintii khaybar can luxuumi اlxumuri اlأhliyati dameerihii hilbahooda wa can اljallaalati iyo midda saxrada cunto can rukuubihaa fuulitaankeeda wa akli laxmihaa hilibkeeda cunisteysa ayuu reebay dameeraha marka axaadiidta ku soo aroortay waxay u badan tahay taxriim ibnu cabbaasna isaga waxaa la marna waa ka marna wuxuu muujiyey taradud mar wuxuu muujiyey taradud marna taxriimkii buu sheegay saddex xaalo camal buu lahaa alimaam ibnuاlqayim halkaanuu marka ku sheegay tahdiibu sunanka qaala alxaafid shamsuddiin shamsuddiin ibnu اlqayim raximah اllah أxاadiiث النahyi can أkli لxuumi الxmr الأhliyaةi rawaaha can النabiyi salى الlahu عalيه ali wsلm أxaadiidta taxriimka waxaa nebiga ka wariyey caliي bnu abi طaalib وjaabir bnu cabdالlaahi wاlbarاء bnu caazib wbnu abi أwfى وأnas bnu malik wاlcirbaad bnu saariya وabu haclabaةa اlkhushaniي وcabdالlaahi bnu cmar وabu saciidin الkhudriy وsalamaة bnu اlأkwع wاlxakm bnu camri الkhifaariي wاlmiqdaamu bnu macdi karib وabu umaamaةa اlbaahiliyi وcabdالlaahi bnu cabaas waa ku jiraa maarata amarka ibnu cabbaas taxriimka ragga dadka wariyey wa haabit bnu wadiica wa abu sulayk albadriyi wa cabdullaahi bnu camr waa cabdullaahi bnu camrin wazahirun aslamiy wazaahirun اlأslamiy wa abuu hurayrata wakhaalid bnu اlwaliid intaasoo saxaabi baa taxriimka warisay mid mid baa marka xadiidkooda uu u sheegay inta badanna axaadiidtan saxiixaynkay ku yaallaan cabbaar markuu soo waday ayb wa amaa xadiidu bni cabbaas ka qaba marka faqaala addaarimiyu xadaanaa cuثmaanu bnu abi shayba qaala xadaanaa cubaydullaahi bnu muusa can sinaan can اlacmash can mujaahidin can ibni cabbaas nahaa rasuulu llaahi salى اllahu عalيh ali wasalam yowma khaybar can luxuumi اlxumuri اlأhliyati xadiidka ibnu cabbaas marka taxriimka waa kaasa uu wariyey wa hada اlisnaadu calىa sharطi الشhaykhayn ayuu yidhi marka ayb wfi صaxiixayni can الshacabiyi can ibni cabaas qaal laa adrii ma ogi buu yidhi marka anahaa rasuulu اllahi sal ly slama nebigu inuu dameeraha reebay min أjli annahaa kaanat xamuulaة الnaas saxiixaynka marka sidaan uu ku daray inuu nebiga reebay dameeraha hilbahooda ma ogi inuu u reebay darteed inay dadka wixii ay fuulayeen ay tahay oo hadday qashaan waxay rartaan ay waayaan taas cabsasho ka cabsanaya darteed fa kariha markaa nebigu uu nacay an tadhaba xamuulatuhum rarkoodii inuu tago dhammaado aw xaramahu fii yowmi khaybar ama inuu xarimay maalintii khaybar dhexdeeda uu xarimay oo taxriimku uu maalintaas uu ku egyahayo sababta marka ay tahay wax aan la kala qaybininoo khumuskeedii aan weli la qaybinin darteed amuu u diiday ila maalintii khaybar markay magaaladii galeenba waxay ku yaaceen dameerihii wixiina marka weli lama qaybininoo magaaladii maalkii amwaashii wax la qaybiye maaha marka wax maalintaas falkii ay sameeyeen ku gaaban miyaa mase nebigu wuxuu u reebay taa darteed mase wuxuu u reebay dadkii gaadiidkoysii inuu yahay dameeruhu taas ma ogi buu yidhi yacni alxumur alahliya وhda ydul عlى أna بna cabaas balagahu الnahyu walaakin ta'walahu hadalkan marka wuxuuna tusaya ibnu cabaas nahyiga waa soo gaaray in nebigu reebay dameeraha ilbahooda wou maqlay ma maqlin ma la dhahayo waa soo gaaray laakiin isaga marka fahamkiisii ayuu wuxuu u fahmay ama maalinkaa khaybar wax ku saabsan loo reebay ama in loo reebay gaadiidkiia dhammaanaya darteed waa tawiil marka middaas waa tawiil ma arkaysa wataxqiiqu marka taxqiiqu waxaa weeyaan buu yidhi anna bna cabbaas abaaxahaa awalan ibnu cabbaas markii hore waa banneeyey xayثu lam yablughu nahyu nahyiga markuunan soo gaarin fasamica daalika minhu jamaacatun ibaaxadaasi baa dad badan ay ka maqleen minhum abushachaa wagayruhu farawow maa samicuuhu waxay ka maqleen bay wariyeenoo ibaaxadii ah uma balagahu nahyu canhaa nahyigii baa soo gaaray ibnu cabbaas fatawaqafa waa istaagay hal huwa liltaxriimi ow liajli kownihaa xamuulatan markaasu wuxuu is yidhi ma taxriim baa ku jiro caadi ah mase xamuula inay tahay gaadiid la raranayo inay tahay yacnii gaadiidnimo darteed inuu gaadiidku yaraado darteed cabsiu ka cabsaday inuu u reebay taxriimku sidaa yahay ayuu marka ka tawaqufay farawaa daalika canhu shacabiyu shacabi baa ka wariyey iyo wagayruhu iyo kayrkiis uma lamaa naadarahu caliyu bnu abi aalib cali marku la dooday jazama bitaxriimi ibnu cabaas marka wuxuu jasmiyey xaaraantinimadiisa marka saddex xaalo ayaa ibnu cabaas uu lahaa maruu bannayn jiray nahyigii baa soo gaaray nahyigaasuu ta'wiilsan jiray oo macnaha nahyiga loo jeedo markii dambena waxaa arrintaa laftirkeeda kala dooday cali bnu abi aalib gadaal dambena marka taxriim mutlaqa ayuu ku tegey kama dahaba ilayhi akaru asaxaaba ama saa'iru asaxaaba say ku tageen ayb kamaa rawaahu canhu mujaahidun ayb sida markaa uu mujaahid wariyey buu leeyahay ayb ayb sida marka saddexdaas xaalad buu ka sheegay wa amaa xadiiu haabit bni wadiica wa amaa xadiiu haabit bni wadiicata فرواه الدارمي أيضا حدثنا أبو قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا أبو عوان عن حسين بن زيد بن وهب عن ثابت بن وديعة قال أصبنا حمرا أهلية يوم خيبر فطبخ الناas famara bina rasuulu الlahi sl اه عl slam wاlquduuru taglii iyadoo dheryihi ay karkarayaan faqaala nebigu wuxuu yidhi akfi'uuhaa fakafa'naahaa gediya ayuu yidhi marka waa gedinay waa tuurnay xadiid abi sulayk albedri buu galay xadiid cabdillahi bni camr bn اlcaas waa soo wadiyey kadib baa marka halkan fiiri marka sababta marka hilibka dameeraha loo reebay waa maxay waxa uu yidhi waqad اkhtulifa fii sababi الnahyi can اlxumur sababka dameeraha loo reebay waa laysku khilaafay calaa arbacati aqwaal afar qowl yaa layskugu khilaafay wa hiya min aلصaxiixi wa hiya fi صaxiixi bayna ku sugan tahay afartii buu marka sheegayaa tan koowaad liannahaa kaanat jawaala اlqaryati kama fii xadiidi haalib haada yacnii inay saxarada cunto oo meelaha markaa maadaama xumurulahliya ay dadka la nool yihiin magaalooyinka iyay ku nooshahay magaalada hadday ku nooshahayna saxaradii waxaas bay cunaysaa iyo qashinka taas waa la yidhi wa haada qad jaaءa fii bacdi طuruqi xadiidi cabdillahi bn abi awfana waa ku timid ayb dad kale waxay yidhaahdeen inamaa nahaa canha rasuulu lah sal ly slm liannahaa lam tukhamas khaybar baa nebigu uu xarimay maalkii baan haniimadii baan khumus loo qaybinin wa qaala aakharuuna nahaa canha albatta ayb cillo kale wuxuu yidhi xaajatuhum ilayha cillada kale ee dameeraha ilbahooda loo xarimay waxaa la yidhi baahida loo qabo fanahaahum canhaa nebigu wuu ka reebay marka ibqaa'an lahaa si iyada loo baaqi yeelo oo gaadiid iyo rar ay dadka ugu ahaato ayaan la fasixin in la qasho oo haddii la qalan lahaa gaadiidkaa yaraa lahaa bay leeyihin waa sida ibnu cabbaas sheegay marxaladiisii dhexe ayb ibqaa'an lahaa kamaa fii xadiidi ibni cumar almuttafaqi calayh anna rasuula اllahi sal ly slam nahaa can akli luxuumi اlxumuri اlahliyati zaada fii طariiqin ukhra wa kaana annaasu qad ixtaajuu ilayha dadkii baa u baahday alcilaة الraabicatu yani cillo kale waxay tahay annahu inamaa xaramahaa nebigu dameeraha in la cunaa waa reebay liأnnahaa rijsun waa xun tahay waa qurun waa najaas fii nafsihaa nafsad ahaanteeda wa haada asaxu اlcilali ibnu اlqayim marka wuxuu leeyahay cilalka marka tana ugu saxiixsan oo waxaa loo reebay hilibkeedu in rijsi uu yahay qurun uu yahay najaas yahay وhadiه أصx الcilل faإnaha hiy اlatii dakaraha rasuul الlah sl slam bilafdihi midaan marka nebigaa lafdigiisa ku sheegayba kama fi صaxiixayn can أnas qaal lama اftataxa rasuulu الlahi sl slam khaybara asabna xumuran khaarijaة min اlqaryaةi waطabaknaaha waan karsannay fanaadaa munaadi rasuuli الlahi sl slam alaa ina اllaha warasuulahu yanhayaanikum canha faإnaha rijsun min camali الشhayطaan marka cila mansuusa hadday jirto cila mustanbadaa marka waxba ma taraysan cillada hadday mar mansuusan noqoto fa ina haadaas jumla oo waxaa weeyaan taqtadi tacliil keenayso cillada marka mansuusadaasaa la hormariyey marka wahada saas darteed marka culammada waa arkaysaa qaarkood xadiidkan waxay ku dhigaan buluuqulmaraamka oo kale ibnu xajar wuxuu ku dhigay abwaabta marka najaasaadka iyo waxyaabahaas ku saabsan ayuu xadiidkan ku sheegay fainahaa rijsun taas hilibka marka dameerku inuu najaas yahayo marka najaas ahaanta loo diidayo wabitaali marka waxay yidhahdaan fadalaadkiisii kale iyo dhididkiisa iyo waxyaabahaas marka isaga marka inay najaas noqonayaan ayb saasay ay leeyihiin culammada qaarkood fainahaa rijsun taasuu ka soo qabsaday marka fahaada nasun fii sababi الtaxriim wamaa cadaa haadihi min alcilali fainamaa hiya xadsun wadannun miman qaalahu masaladaa marka halkaas ku sheegay kownuhaa marka inay qurun tahay ama najaas ama najaas ay tahayba oo hilibkeedu uu najaas yahay marka gowrac lagu sameeyo xadiidkan wax kalaaba laga faa'iidaysanayo culamada qaar dhaheeno waxaa laga qaadanayaa shayga yacnii hayru ma'kuuli laxmiga ahaa haddii isaga la gowraco inuunan ku noqonaynin najaas inuunan ku noqonaynin waxaan ujeedaa gowraca ma ma daahir ka dhigi maayo gowracu daahir ka dhigi maayo sida lo-da iyo geela iyo arigaoo kale maaha lo-da iyo geela iyo ariga haddii la qasho iyagu waa yacnii gowraca dabxiga lagu samaynaayo dakaatuhu waxaa weeyaan waxay ka dhigaysaa waana daahirna way ka dhigaysaa isagoo dhinsan ila hadduu iska bakti lahay najaasu ahaan lahay gowracan marka daahirow ka dhigayaan laakiin dameer awalba lama cuni jirin hadduu iska baktiyo iyo haddaad adiga qalatood hilibkiisa googoysood meel dhigto waa najaas waa dameer un baktiyey unbuu la mid yahay haddaad qasho xataa bismi illah inta dhaad abirayso ayb intaanu marka wuxuu ku sheegay alxumur اlahliya baabun fii akli اljaraadi ayaxa cunistiisa waxa ku soo arooray caddayntiisiibu u baab yahay n bacdi nusaqa qaarkood meelo danbay jaraadka geynaya aysoo kala horumarsiinaya midinkugu xijiyeen baabun fii akli اljaraad baabun fii akli اljaraadi qaala xadaanaa xafs bnu cumar annamariyu qaala xadaanaa shucbatu jaraadku marka waa ayaxa waxaa la yidhi qiila huwa mushtaqun min aljardi yaa laga ishtiqaaqay masdarkiisu saas uu yahay liannahu laa yanzilu calaa shayin ilaa jaradahu ayaxu shay kuma dego ilaa waa baabi'iyaan قال xدثنا xفص بن cمر النمري قال xdثnا شhuعبة عن أbي يعفوur أbو يعفوur الcabdiي magaciisa waxaa la yidhaha wqdاn waqiila waaqidna waa la yidhi aلimaaم mسلم isagu wuxuu yidhi waaqid waa magaciisa waqdaanna waa laqb naanays أbu يacفuur الأكبر waay midkan laba abu يacفuuraa jirto kan waxaa weye abu يacفuur الأكبر ama abu يacفuur الأصغر magaciisa waxaa la yidhaha cabdiramaan bn cabduraxmaan ibnu cubayd labadoodana waa iqa laba ninoo iqaah can abi yacfuur qaala samictu bna abi awfa wasa'altuhu can iljaraadi baan su'aalay faqaala waxauu yidhi ghasowtu maca rasuuli illahi sal l slam nebigan la duulay sitta aw sabca ghasawaatin lix ama toddoba duulaan fa kunnaa na'kuluhu waan cunaynay ayaxa macahu maca anebiy sala allahu calayh ali wasalam nebiga maciisa ayaanu cuni jirnay maciyadaani marka see waayeen laba ixtimaalba maciyadan waa lagu sheego waxaa la yidhi maciyaduma waxay u laabanaysaa khaswada mase waxay u laabanaysaa cunista labada waa la yidhi oo yacnii annagoo nebiga la soconno dagaalka aan kula soconnon duulaanka maciisa aan ku nahay ayaan annaga cuni jirnay ayax isagaa nala cuni jiray marka mataas maaha markaas ayb ama in maciyadu ay tahay cunistaba waa nala cuni jiray annagana waa cuni jirnay nebigana waa cuni jiray waa isla wada cuni jirnay macnahaas marka dambe ayaana dhow oo abuu nucayn mustakhrajka ayuu wuxuu ku soo saaray wuxuu yidhi wayakulu macanaa wayakulu macanaa saa tasriixiye marmaciyadu marka macnaheedu saas waa ayixi marka in la cuni karaa laga qaadanaya abu bakr ibn اlcarabi isagu wuxuu yidhi ayaxaan la sheegayo waa ayaxa xijaaz amaa jaraad اlandalus wuxuu yidhi dhulka isaga uu ka yimido andalus ayaxa joogo faina fiihi summan sun baa ku jirto ayaxa taqsiim uu geliyey marka wuxuu leeya ayaxa xijaaz imaalahaas amaa dhulkaas galbeedka ayaxa jiro waa sun marka culamada waxay dhaheen haddii sidaas uu sheegaayo ay cad ay cad ay sax tahay de lama cuni kara markaas ayax in la cuno waa bannaan yahay ma la dhahaaye waa shay marka darar keenayo waay laa darara walaa diraar ma bannaanaanayo marka in la cuno haddiiba lagu dhimanayo laakiin taasaa marka taxqiiq u baahan qaala xadaanaa moxamed bn اlfaraj albaqdaadiyu qaala xadaanaa bnu qaala xadaanaa bnu zibriqaan qال xdثnا سلyman التymiي عن أbي cثmaan النhdي عan سلmاn qاala suئل النبي slى الlه عليه لي وsلم nbigaa la su'aalay can اljaraadi ayaxa faqaala waxa uu yidhi أkثru junuud الlah ilaahay junuuddiisa kan ugu badan wa fil ardi marka in lagu qaydo dhulka joogaan ilaa malaa'igta alle wuxuu yidhi wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa huwa laa aakuluhu ma cunaayo walaa uxarimuhu mana xarimaayo fuqahada shaaficiyada marka abubakar assaymari ayaa wuxuu yidhi nebiga jaraadka ma cunin isaga bal sida dabbada oo kale ayaa uga diiday xadiidkaanuu marka qabsanaya laakiin xadiidkan alsawaabu annahu mursalun xadiidkan sida sawaabka waa mursal mursalkuna min aqsaami اdaciif uu ka mid yahay inuu nebiga cunayna waa sugnaatay jaraadka oo riwaayat abi nucaym sida ay tilmaantay marka xadiidkan waa mursal sidaasaana marka mursalnimaduu saxiix ku yahay qaala abu daawuud rawaahu اlmuctamiru can abiihi can abi cuثmaan can الnabiyi salى اllahu عalيh ali wasalam lam yadkur salmaana salmaan ma sheegin isaga marka salmaan lama sheegin xadiidka taabicigii baa nebiga u kor yeelay waay waa mursal marka qال xadaثna نصر بن عaلي وعلي بن cبداللahi qال xadaثna زكرياء بن يحيى بن cmاaرة عن أبي الcwام الجزاar عن أbي cثمان النهدي عن سلمان أنa رasuuل اللahi صلى الله عليه لي وسلم نبga suئla waa la su'aalay يعnي عن الjaraad أyxi baa wax laga su'aalay faqاala miثlahu xadiidkii hore oo kale ayuu yidhi faqاala أكثر جuند اللaه qaala caliyun ismuhu faa'id weeyaan yacnii abalcawaam abulcawaamkaas faa'id baa magaciisa la yidhaha buu dhahay cali caliy bnu cabdilaahiga ayaa wuxuu yidhi abulcawaam ismuhu faa'id oo faa'id ibnu kaysaan yaa la dhahaa baa leedahay laakiin iyaga labadoodan waxaa khilaafay man hum awhaqu minhumaa oo aimo badan baa iyagu khilaaftay xadiidkanna ibnu xajar fatxulbaariga siduu ku yidhi wuxuu sawaab ku yahay inuu mursal yahay qaala abu daawuud rawaahu xamaad bnu salma can abilcawaam can abi cuثmaan can الnabiy salى اllahu عalيh ali wasalam lam yadkur salmaan salmaan ma aanu xusin marka baabun fii akli الطaafi min aلsamak baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fii akli الطaafi midka sabaynayo biyaha korkooda kan dul sabaynayo cunistiisa cugunka ku soo aroora caddayntiisii ubaabyaha min asamaki malayga malayga midkiisa biyaha dul sabaynayo malaygii marka marna waxaa dhici karta marna waa lasoo dabtaa marna baddi baa soo tuurto marna intuu ku dhex meydo ayuu wuxuu iska sabeeyaa biyaha korkooda hadda isaga wuxuu ka hadlayaa midkaas marka biyaha dushooda dul sabeeyo ما حكمه يعني قال حدثنا أحمد بن عبده قال أخبرنا يحيى بن سليم الطائفي قال حدثنا إسماعيل بن أمية عن, عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي وحيري ما ألقى البحر بد وحي صوتورته أو أمس جزر بد أي ماكتو عنه حقي سأي كماكتو طيب jazara marka macnaheedu waxaa weeyaan ay inkashafa canhu lmaa waa wixii biyaha ay ka dhex baxaan oy ka faydmaan oo badda yacnii ay ku maagto oo min xayawaani اlbaxri ah ibnulaiir wuxuu leey yuqaalu jazara almaau yajzuru jazara almaau yajzuru jazran ayb idaa dahaba wanaqasa biyuha badda markay nuqsaamaan ama ay tagaan ayaa waxaa la yidhaahdaa jazara marka baddi waa maagtay baa la dhahaa ereygaasaa marka uu sax ku noqonwa minhu aljasru wاlmaddu aljasru walmadduna badda marna biyaha waa soo badaysaa marna way maagaysaa marka camaliyadaasa waxaa la yidhaha camaliyaة اljasri wاlmaddi marna waa soo buuxinaysaa marna waa maagaysaa jasrigaas marka meeshuu ka yimid waayuu leeyahay والmd huوa رuجuuع الmاء إilىa kلف ayb نhaayada marka saasoo kale u leeyahay ayb marka wuxuu leeyahay ma alقى الbaحru badda baxarku waxuu soo tuuro ow jazara ama ay u maago canhu xaggiisa uu ka maago oo uu bannaanka uga taga marka fakuluuhu cuna baddii baa soo buuxisay haddana waa maagtay bahallo iyay uga tagtay marka biyihii baa laabtay xeebtii baa bahalladii marka loogu tegey kuwaas markauna kuwamaa maata fiihi wixii badda dhexdeeda ku dhintay wadafaa dul sabeeyeyna falaa ta'kuluuhu ha cuninina xadiidkan marka isnaadkiisu dacfi baa ku jira abu zubayr almakii ayaa warinaayo waana mudlis waqad cancana ayb riwaayat leytna maahan saxiixaynka midkoodna kuma sugna ayb sida xooga badanna jaabir ayaa lagu waqfiyey xadiidkan mowquufnimo ku xoog badan yahay amaa marfuucnimadiisu ma xoog badna sidaa darteed mar hadday sidaas tahay badda wixii malaay badda ku jiro ee badda dul sabeeyo waa layska cuni karaa malaaygu isagu marka meytadiisu waa xalaal ayb cumuumkaa lagu socodsiina ayb uxilla lakum saydu اlbaxri waxaa la idiin xalaaleeyey badda ugaarkeeda waطacaamuhu mataacan lakum walisayaarati waacaamuhu waطacaamu اlbaxrina yacnii ilaahay baa idinkugu raaxeeyey marka dacaamulbaxri buu ka mid yahay qaarna culammadu waxay ku fasireen dacaamkaas ma sheegaan wixii badda dul sabeeya iyo wixii badda ay soo tuurtay qaala abu daawuud rawaa hada alxadiida xadiidkan waxaa wariyey sufyaanu hawriy waayuubu waxamaadu can abi zubayr awqafuuhu calaa jaabir waakaa jaabir ay ku joojiyeen a'immadaas waa weyn xadiidku marka waa mowquuf marfuuc maaha wqad usnida hada اlxadiiثu ayضa xadiidkan waa la isnaadiyey min wajhin ضaciifin waj ضaciifa can bni abi di'bin can abi الzubayr can jaabir can الnabiyi salى اllahu عalيه ali wasalam meeshaan marka ibnu اlqayim iyadana baxdi aad u qiimo badanoo min yani cilmulxadiidka ku saabsan ayuu halkan kaga hadlay wuxuu yidhi qaala alxaafid shamsudiin ibnu اlqayim qaala cabdاlxaq cabdulxaq alishbiili waxa uu yidhi hada alxadiidu inamaa yarwiihi iqaatu min qowli jaabir si fiican marka u dhegayso xadiidkan dadka iqaaddaa jaabir isagoo mowquuf ku ah bay wariyeen waa kuwaan abu daawuud ou sheegay fawri iyo ayuub iyo wainamaa usnida min wajhin daciifin min xadiidi yaxya bni sulaym wej daciif ah min xadiidi yaxya bni sulaym ayaa musnad loogaga dhigay can ismaaciila bni umaya can abi zubayr can jaabir waa xadiidkii horewa wa min xadiidi cabdilcaziiz bni cabdillaahi bni xamsata bni suhayb wahuwa daciifun lam yarwi canhu ila ismaaciil bnu cayaash maahan wa qaala ibnu lqaطaan cabdulxaq ilishbiili daa'iman ibnulqaطaana daba joogo ilaa ibnulqaطaan kitaabkiisa la yidhaha bayaanu اlwahmi waliihaam alwaaqicayni fii axkaami cabdilxaq ilishbiili owhaamti cabdulxaq ilishbiili buu tatabucay kitaab toddoba mujalladow ka qoray marka waa kutubta xadiidka aadka ugu qiimaha badan ayuu ka mid yahay marka ibnuqaطaan baa marka meeshan wuxuu rabaa inuu cabdulxaq ku qabsado wuxuu yidhi waqaala ibnuاlqaطaan yaxya bnu sulaym wahaqahu bnu maciin yaxya bnu sulaymkan xadiidka musnadka warinaya ibnu maciin baa towfiiqiyey watakallama fiihi hayruhu hayru bnu maciinna waa ku hadlay min ajli xifdihi xagga xifdiga ayuu kaga hadlay wاnnaasu rawowhu mowquufan dadkana xadiidkan waxay wariyeen isagoo mowquuf ah ayb wاnnaasu rawowhu mowquufan hayra yaxyaa dadkao dhanna xadiidkan isagoo mowquufay wariyeen yaxya bnu sulaym marka laga reebo isagiina marka yaxya bnu maciin baa towfiiqiye keliya inta kale way haystaan wadakara abu daawuud wuxuu sheegay hada alxadiida waqaala rawaahu hawriyu waxamaadu can abi zubayr waqafaahu calaa jaabir hadalka warkan wey wqad usnida min wajhin ضaciifin can ibni abi di'bin can abi zubayr can jaabir qaala bnu اlqaطaan fain kaana cabdulxaq dacafa almarfuuca cabdulxaq ilishbiili xadiidka marfuuce musnadka hadduu daciifiyey likownihi min riwaayati abi zubayr inuu yahay faqad tanaaqada waa tanaaqud waa isbaraambaray buu yidhi litasxiixihi اlmowquufa musnadkiibuu diiday abu zubayr dartiisa u diiday mowquufkiibuu saxiix yeelay abu zubayrkii baa ku jira u leeyahay litasxiixihi اlmowquufa wa huwa canhu isagaana mowquufkiina laga wariyey wain canaa bihi dacfa yaxya bni sulaym hadduu u jeedana yaxya bnu sulayma daciif ahna naaqada aydan waa tanaaquday markaasna ayb fakam min xadiiin saxaxahu min riwaayatihi hadduu yidhaha maya abu zubayr maana waa yaxya bnu sulaym yaxya bnu sulaymka ibnu maciin towfiiqiyaan haystaa hadduu yidhaahdana tanaaqud buu ku dhaco axaadiid kale oo yaxyahan leeyahay ayuu saxiix yeelaa marka kuwaasna inaad saxiix yeesha kanna daciif yeeshasee ahaan wawalam yukhaalif yaxya bnu sulaym fii rafcihi can ismaaciila bni umaya ilaa man huwa duunahu walam yukhaalif yaxya bna sulaym fii rafcihi can ismaaciila bni umaya ilaa man huwa duunahu dad ka hooseeya umbaa khilaafay buu le huwa ismaaciil bnu cayaash ama ismaaciil bnu umaya falaa yus'alu can milihi wahada marka ibnulqayim markuu sidaa sheegay wahaadaa tacanutun min ibni اlqadaan buu yidhi waa tashadud iyo tacanud ibnulqadaan xaggiisa ka ahaaday markaasuu yidhi wاlxadiiثu inamaa ducifa xadiidka waa la daciif yeelay liأnna الnaasa rawowhu mawquufa calىa jaabir dadka waxay weriyeen xadiidka isagoo jaabir ku ah waاnfarada birafcihi yaxya bnu sulaymaana la gooni noqday wa huwa maca suu'i xifdihi qad khaalafa isagoo la haysto ayuu qad khaalafa hiqaati dadkii hiqaatka ah buu khilaafay waاnfarada canhum waana kala gooni noqday wa milu haada laa yaxtaju bihi ahlu اlxadiiثi tanoo kalena ahluxadiiث ma xujaystaan yacnii yaxya bnu sulaym isagoo laysku khilaafsan yahay ayuu maanta isagaaba wax khilaafay soo saa ahaa yuu khilaafay thawri iyo ayuub iyo xamaad buu khilaafay sooma fahmin marka fahaada huwa aladii araadahu abu daawuud wagayruhu min tadciifi اlxadiiث abu daawuud warkan uu gadaal ka keeno xadiidka tadciifkiisa ahna sidaasuu ka wadaa mukhaalafaad jirtou ku leeyahay waxa xadiidkan lagu daciifiyeyna waa liأjli اlmukhaalafa maahan liأjli yaxya bni sulaym ma aha waa mukhaalafada meeshaan jirta oo dadkiina ay waqfiyeen isaga keliyan uu rafciyey ayb wa amaa taصxiixuhu xadiiثa yaxya bni sulaym fii hayri haada warkan dambeu jawaabaya marka uu leeyahay tanaaqudaa jiro xadiidkanna waa daciifisay cabdulxaq haddaad tahay yaxya bnu sulaym axaadiid uu ku jiro kalena waa saxiix yeeshay falaa inkaara calayhi fiihi cabdulxaq wax lagu inkiraa maaha fahaadihi dariiqatu a'immati alxadiidi alcaalimiina bicilalihi waa culamaa ulxadiid dariiqadoodiibu yusaxixuuna xadiida rajuli uma yudacifuunahu bicaynihi fii xadiidin aakhar nin bay xadiidkiisa saxiix yeelayaan isla asagaa haddana xadiid kale isagay ku daciifinayaan dartiisa waa dariiqatu culamaa alxadiid uu leeyahay idan farada goormay laakiin ka tegaayaan xadiidkiisa idan farada hadduu la gooni noqdo ow khaalafa iqaad ama rag iqaada markuu khilaafo rag iqaada markuu khilaafo ama markuu infiraad la yimaado way ka tegaayaan haddii mutaabaca iyo hadday labada infiraadna uunan jirin oo mutaabaca jirto ama aanay jirin dad iqaada ou khilaafaya haddaysan jirinna waa la qaadanaa xadiidkiisa marka wuxuu leeyahay wax ceeba maahan yaxya bnu sulaym marna xadiidkiisa in laga tago cinda almukhaalafa liannahu laa yaxtamil mukhaalafa ma ixtimaali kara isaga marna xadiidkiisa in la socodsiiyo haddaan waxba khilaafaynin marka ninkan marna xadiidkiisa maxaa loo daciifinaya maxaa loo saxiixinayaa maba ahanba wax meesha yaalla waa dariiqada culamaa ulxadiid ay ku dhaqmaan waman ta'ammala haada qofkii kan fiirfiiriyo wa tatabbacahu raacraaco ra'aa minhu اlkaثiir wax badan buu arkayaaba fainahum yusaxixuuna xadiiثahu ninbay xadiidkiisa saxiix yeelayaan limutaabacati hayrihi lahu hayrkiisaa mutaabaceeyey ow liأnnahu macruufu الriwaayati صaxiixu اlxadiiثi can shaykhin bicaynihi daciifuhaa fii hayrihi ama ninkan markuu sheekh ka warinayana waa iqo iqo dhaafay bacdu shuyuukh markuu ka warinayana dacfi iyo suuulxifdiga soo galo marka waxaa la dhahayaa xaaladdaanna xadiidkiis waa saxiix xaaladdaanna waa daciif wa fii mili haada yacridu algalaطu liطaa'ifatayni min annaas arrimahan oo kale marka wuxuu yidhi laba qolaba qalad baa u soo banbaxo طaa'ifatin tajidu الrajula qad khurija xadiiثuhu fi صaxiix madmuunkiis waxaa weeyaan laba qolaa meeshan ku qaldantuu leeyahay qola waxay arkaysaa nin xadiidkiisii lagu soo bixiyey saxiixaynka nin xadiidkiisii saxiixaynka ayay ku arkayaan bukhaari aw muslim ay ku arkayaan fiir waqad ixtaja bihi waqad ixtuja bihi fiihi waana lagu dhex xujaystayoo waa usuuli waaye mutaabacaad maaha waqad اxtuja bihi fiihi faxayثu wajaduuhu fii xadiiثin qaaluu hada calىa sharطi صaxiix qoladan marka waxaa weeyaan mar allaale ninkaasba hadday xadiidkiisu meel ku arkaan calaa shardi saxiixay iska dhahayaan marba hadday bukhaari ku arkeen xadiid allaale xadiidkuu ku jira calaa shardi saxiixay iska dhahayaan ayb طaaئfaة تجid الrajuلa qad khurija xadiiثhu fi الصaxiixi waqad اxtuja bihi fiihi faxayثu wajaduuhu fii xadiiثi qaluu hada calى sharطi الصaxiixi وaأصxaabu الصaxiixi yakuunuuna qad intaqw xadiiثahu bukhaari iyo muslimna waxaa laga yaabaa ninkan xadiidkiisu inay kala socsocdeen oo kii ay ku arkeen inuu صaxiix yahay inay qaateen kuwii kalena ay iyagu ka tageen intiqaa'a la yidhah marka waaa warawow lahu maa taabacahu fiihi iqaad ragga iqaadkaa wuxuu ku mutaabaceeyana ay wariyeen walam yakun macluulan aanna cillo khafyana aanay ku jirin wayatrukuuna min xadiidihi اlmacluuli xadiidkiisa cilaysanna waa iskaga tageen wamaa shada fiihi wuxuu la shaadoobay wainfarada bihi can innaasi dadka uu kala gooni noqday wakhaalafa fiihi iqaad iqaaddana uu kala ku khilaafay qoladaa marka waxaa weeye qolo waa kuwaas oo hadday ku arkaanba ninka xadiidkiisa inuu halkaa ku jiro intiqaa calaa wajhi lintiqaa maa looga qaatay mase loogama qaadanin ma dhahayaane waa iska socodsiinayaan meeshay ku arkaan xadiidkiisa waa saxiix yeelayan calaa shardi albukhaarina waa ku dhahayaan waaa'ifatu ahaaniyatu qolada labaad yarowna arajula qad kullima fiihi waxay arkayaan marka nin lagu hadlay oo dacfi wax lagu sheegay bisababi xadiiin rawaahu xadiid oo wariye dartiisa wa dacfin min ajlihi iyo dacfi taa darteed ah fayajcaluuna hada sababa litabciifi xadiidihi ayna wajaduuhu ninkan marka waxaa ku dhacay xadiid mucayana lagu daciifiyey markaasay camimayaanoo waxay leeyihin ayi xadiido uu wariyo ninkii hebel ah baa ku jira waa daciif bay iska dhahayaan ma fahmaysaa marka wahada baabun qad ishtabaha kaiira calaa hayri الnuqaadi dadkaan nuqaadda ahayn baabkan waa isaga dheehgalaa dad waxaa arkay hadda dhahaayo imaam min ala'ima oo kale ayuu tanaaqud u nisbaynaan tanaaqud ayuu u nisbaynayaa wuxuu leeyahay halkaanna ninkan buu ku daciifiyey marna waa kan xadiidkiisii buu saxiix yeela tanaaqud buu u maleeyaa tanaaqud marka maaha waxaa laga yaabaa xadiidkiisa in loo saxiix yeelay lisababin maa loo daciif yeelay xaalad kale tadciifka iyoyani iyo tasxiixa laba ictibaar inay kala leeyihiin labada ictibaar marka maskaxdiisa ma deeqi karto ma yaqaano markaasu tanaaqud iskaga nisbaynayshaykh اlalbani raximah اllah waa irwaaulkhaliilka iyo haddaad daalacato ama silsilooyinka iyo waa arkaysaa xadiid baa mar uu saxiix yeelayaa meel kale waa daciif yeelayaa waxaa arkaysaa marka nin ayaana ku jiro marka xadiidkan meeshan uu ku saxiix yeelay meeshan uu ku daciif yeelay tanaaqud maa la dhahayaa taasoo kale maya waxaa laga yaabaa marka meeshaanna shuruudu اlqabuul in la helay ninkan lagu aqbalayo halkaanna shuruuddii marka raddiga ay jirto calaa daalika marka labadan meel ugu soo ka wax tanaaqubana ma ah laakiin ninkaan aqoonin cilmigan iyo waxyaabahan iyo tadafal biswaa iska gelaya marka saas sheekh ilalbani waxyaabahan laga soo guuriyeyna waxaa ka mida u dhihi jiray cilmiga xadiidka laa yaqbalu اljumuud cilmulxadiidku meel ku dheg ma aqbalayo dhihi jiray lanna wax iilaaca ku xiran waaye wax qaraa'in daba socdo wa haddaad tiraa marka hal meelaan qabsanaya waana ku qallalayaa ma toosaya ma aqbalaya cilmulxadiidku ina cilma xadiidi laa yaqbalu اljumuudu dhihi jira waxaa kaluu dhihi jiray qawaaciddan musطalaxa lagu barto iyo culummada laga kutubtan musطalaxa waa baabkay kuu fududayna bis ee macnaheedu maahan buu dhihi jiray waaxid zaa'id waaxid yusaawi inayn maahan hal lagu daray waa laba mar kasta saalaakiin saan sidtaas saasoo kale maaha adaad marka maqasho qaacido min qawaacid اlmusطalax macnayeedu maahan qaacidadaana la ag joogayaa mana la khilaafi kara ma laga wado waa la khilaafi karaa mararka qaar liqariinati ma waa laba hadaloo aad marka u qiimo badan oo ka soo baxayso qof aad muddo dheer xadiidka ku dhex jiray inay ka timidaa dareemen jumuud ma aqbalaya marka dadka iska jaamidiinta marka cilmina uma kordho ayb sidaasuu marka aduu labadaas baabuu sheegay meeshaan marka waxaa weeyaan meel baxdi aad muhiim u ah waaye calaamad iyo marka qofka in loo yeesho baababka iyo meesha warkan ku yidhi iyo baabkan marka wuxuu ku dhex sheegay fii akli daafi min asamak ayb marka waxa uu soo jeediyey yaxya alqaطaan maxwood badna oo uu ku dhaleeceeyey cabdulxaq ilishbiili wax xoog badan oo sidaasam maxaa yeele wuxuu ku dhaleeceeyey marna yaxya bnu sulaym uu daciifiya xadiidkiisa marna waa saxiix yeelaa wax lagu dhaleeceeya maahan buu leeyahay qaala xadaanaa bnu nufayl qaala xadaanaa ismaaciil can khaalidin can mucaawiyata bni qurata bnican mucaawiyata bni qura abi iyaas ana abaa ayuub utiya bisamakatin daafiyatin faakalaha malay biyaha dul sabaynayaa loo keenay waa cunay dadka qaarkoodna imaamkii cajab geliyey waxay yidhaahdaan isaga yacnii cilalka qaamidka iyo waxaasoo dhan waa kolley waa arkaa isaga yacni waxyaabahan kama qarsoomayaan iyo cilalka qaamidka waa ogyahay iyo wax ka qarsoomayaa male iyo waxaas iska dhahayaan baynamaa a'imo kalena inay ku tadafulaana laga yaaba a'imo waaweyn oo cilmiga xadiidka baac dheer ku leh ayay ku tadafulayaan oo ay sida ugu fudud wahmi ugu nisbaynayaan meeshaan xaafidkaa wahmiye meeshaan hebel baa wahmiyey meeshaan bukhaari meeshaan waa ku gefay buu biayi suhuulan culummadan ka dambaysay wakhtiyadan noolna haddii hal mid la yidhaa meeshaan waa gefay qiyaamadiisaa kacaysan isaga dhan waa jir jir kacsanaa bukhaari iyo ma lagu tadafuli karaa iyaga iyo caliimulmadiini iyo tirmidi iyo abu daawuud yb marka waxaan nin walbaa miisaan ha iskaga socda miisaankiisa ha iskaga socda qaala abu daawuud warawaa cabdulmalik bnu abi bashiir can cikrimata qaala ashhadu calى bni cabbaas qaala ashhadu calىa abi bakrin الsidiiq qaala inuu yidhi kuli طaafiya min aلsamar cuna malayga wixii dul sabeeya biyaha yani isagoo meyd oo dhintay oo biyaha dul sabaynaya haddaad aragtaan malayba uu yahay oo awalna uu biyaha ku noolaan jiray oo xayaatadiisu ay biyaha ku xirnayd qaata cuna maadaama marka xadiidkan abu daawuud si ahaan waa u daciifiye ogow wuxuu haddana daba keenay aahaartan mar haddii xadiid saxiixa aanu baabka jirin asxaabta aahaartooda xujaysanaa marka qaala xadaanaa axmed bnu yuunus qaala xadaanaa zuhayru qaala xadaanaa cabdulmalik bnu abi bashiir can cikrimata qaala ashhadu calى bni cabaas qaala ashhadu calى abi bakrin الsidiiq qaal kulu طaafiya min asamak isnaadi marka isnaadkiisu waa saxiix kuwan oo dhan marka sidaasaana marka xoog badan oo in la cuni kara ah ayb wabilahi towfiiq sal